بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay sharxii arbaciinka oo sheekh maxamed bin saalix bin uthaymiin uu lahaa waxaan soo gaarnay alxadiidu asaadisu walcishruun xadiidka lix iyo labaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalama kulu sulaama min annaasi calayhi sadaqa kula yowmin tatlucu fiihi ashamsu wuxuu leeyahy rasuulku sal alla ly slam xubin kasta oo xubnaha dadka ka mid ah sadaqa ayaa saaran maalin kastoo qoraxdu ay soo baxdo tacdilu bayna itnayni sadaqa inaad u cadaalad samayso laba qof oo ishaysata sadaqay kuu tahay ood kala xukunto wa tuciinu arajula fii daabatihi fataxmiluhu calayha aw tarfacu lahu calayha mataacahu sadaqa inaad ninka ugu kaalmayso daabadiisa oo aada saarto maba fuuli kariyaba matalan ratigiisii oo kale ama gaarigiisii aw tarfacu lahu calayha mataacaha ama alaabtiisii aada kor ugu qaaddo oo aada u saarto gaadiidkiisii sadaqatun bay ku tahay waalkalimatu tayibatu sadaqa hadalka wanaagsan ood ku hadlaysana sadaqu ku yahay shiikhuu wuxuu dhihi doonaa adkaartii way soo gelaysaa qur-aankii la akhrinayo wuu soo gelayaa hadalkii wanaagsanaayo dadka walaalaha muslimiinta aad kula hadlaysa wuu soo gelayaa sadaqay ku yihiin kulligood wa bikulli khutwatin tamshiiha ila asalaati sadaqa tallaabo kasto oo aad salaaddii dhinaceeda u socoto adoo salaaddii jamaacada aadaya sadaqay kuu tahay wa tumiitu aladaa can iariiqi sadaqa wixii dadka dhibaayey inaad jidka ka wareejiso sadaqay kuu tahay rawaahu lbukhaariyu muslim bukhaari muslim baa weriya xadiidka shiiku wuxuu leeyahay sulaama waxaa laga wadaa xubnaha laga wadaa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen lafaha laga wadaa laakiin isma diidanuu leeyahay labada macnoba sababtoo ah laf kasta ahi midda kale way ka baxsan tahayoo waxbaa u dhexeeya labada lafood oo isumana eka xagga xooggana waa ku kala duwan yihiin taasina waa wax kuu muujinaya awoodda alle iyo dhammaystirnaanteedi dhudhunku cududda lamid maa huu leeyahy sheikhu faruhuna calaacasha lamid maa huu leeyahy marka laf kasta oo gaar u socotaa qiimo gaaray leedahay iyo faa'iido gaara sidaa darteed yaa xubin kasta sadaqa u saaranta saxiix muslim waxaa ku jira in xubnahaasi ay gaaraan saddex boqol iyo lixdan xubnood cilmigan caafimaadkuna oo hadda cusub isaguna sidaasuu sheegaa shiikhu wuxuu leeyahay taasi waxay kutusinaysaa in risaalada rasuulka sal sl ay xaq tahay meeshan uu yiri rasuulku sala alla alay slam kulu sulaama min annaasi calayhi sadaqa kulu waa mubtada calayhi sadaqana mubtadahaasi khabarkaasa kullidiioo mubtadaha khabar u noqonaya macnaha xubin kasta sadaqaa saaran waay macnuhu kulu mifsalin calayhi sadaqa maalin kastoo qoraxdu soo dhalatana waxaa laga wadaa maalin kasta oo noo barya waa kasta oo noo barya xubnaha saddexda boqol iyo lixdanka ah yani maalinka usoo dhashaa laga wadaa marka haddii saddex boqol iyo lixdan ay maalinkii tahay usbuuci maxay noqonaysaa waa laba kun iyo shan iyo labaatan sadaquu leeyahay aa laga rabaa qofka laakiin alla wuxuu nagu galladaystayuu leeyahay in sadaqadaas ay tahay mid caam ah oo wixii alla loogu dhowaanayo dhan ay soo gelayaan marka wax adag maahu leeyahay maadaama wax kastoo alla loogu dhowaadaa ay sadaqo noqonayaan way fudud tahay wixii ku saarnaa inaad gudato kadib wuxuu yihi rasuulka sal ll ly slam tacdilu bayna itnayni sadaqa laba qofood oo ishaysata inaad kala saarto ama sulux iyo heshiis dhex dhig oo qofba waxa ka tanaasulo ama xukun saar oo midkii xaqa lahaa xaqiissii cadaaladda aad samaynayso yaa sadaqo kuu ahaadiga sheikhu wuxuu leeyahay waxaa munaasab ah in maaragtay suluxa lagu dadaalo hadduu suurtagal yahay haddaanay kuu caddaanin in xukunka uu qof gaar ah oo labadii ishaysta ka mid uu leeyahay haddaanay kuu caddaanin laakiin hadday kuu caddaato suluxu ma bannaana qaaliyeelka qaarkoodna way sameeyaan buu leeyahy sidaas iyadoo ay u caddahay in xaqu uu la jiro kan matalan muddaciga ah ee isagu wax sheeganaya ama kii maaragtay lagu sheeganaya iyo haddana wuxuu leeyahay sulxan idin dhex dhigaya taasi waa xaaraan buu leeyahay sheikhu sababtoo ah suluxaas iyo islaaxa dhexdooda aad dhigayso waxay keenaysaa inuu qof walba ka tanaasulo wixii uu sheeganaya markaasaa waxaad kala teedaysaa ood kala dhex gelaysaa qofkii iyo xaqii uu lahaa taasi waa xaaraan buu leeyahy sheikhu haddaba inaad cadaalad samayso laba qofood ood sulux dhex dhigto ama aad kala xukuntaba oo aad midkood xukunkii aada maaragtay saarto sadaqay kuu noqonaysaa laakiin hadduu og yahay qofkii wax kala xukumayey in midkood uu xaqi u leeyahay inuu islaax ka shaqeeya maaha lakin xaqii buu wax ku xukumaya uu garanayo oo u caddaaday ile qofku xujooyin iyo maaragtay markhaatiyaal iyo waxbuu haysan karaa meeshan uu yihi rasuulku sala alla alay slam wa tuciinu arajula fii daabatihi ninkii baad ugu kaalmaynaysaa gaadiidkiisii ratigii oo kale masalan tusaale ahaan waad saaraysaa buu leeyahay haddaanu awoodin inuu fuulo adigaa qofkii qaadii sidoo saaraysid buu leeyahy sadaqay kuu tahay ama alaabtiisii baad u saaraysaa uu safarka ugu baahnaa cunto iyo cabid iyo wixii lamid ah ayaad gaadiidkiisa u saaraysaa waad u xirxiraysaa sadaqay kuu tahay meeshan uu yihi rasuulku sala alla alay slam waalkalimatu tayibatu sadaqa kelmaddii wanaagsaneyd waa sadaqo sheikhu wuxuu leeyahay kelmaddaas tayibada ahi ama fii xaq illaahi bay noqotaa sida subxaan allahi in la yidhaahdo oo alle ceeb laga hufo la weyneeyo takbiirtii oo kale iyo taaliishi laa ilaaha illa allah kulli waa kelima tayiba mid kastaa ama waxay noqon kartaa kelima tayiba oo fii xaqi innaasi ah sidii inuu dadka si fiican ula dhaqmo si fiican ula hadlo sadaqay kuu noqonaysaa meeshan uu yihi rasuulku sal ly slam wabikulli khudwatin takhtuha ila salaati sadaqa tallaabo kastoo aad salaada jamaacada u qaadayso sadaqay kuu tahay ama meeshaad salaada u aadayso ha fogaato ama ha dhowaatee qofku hadduu gurigiisa ku weysaysto oo uu salaadii jamaacada aado waxaan salaadii ahaynna aanay kicinaynin oo aanay bixinaynin tallaabo ma qaaduu yihi rasuulku sala allahu alay wasalama ilaa daraja kor loogu qaadaa dembina waa laga ridaa waa fadli aada u weyn marka xadiis dheer uu shiikhu soo qeyb yar ka soo qaatay oo bilowgiisa uu ahaa salaatu arajuli fi ljamaacati tudacafu calaa salaatihi fii beytihi wa suuqih yani qofku jamaacada inuu ku dukado waxay ka fadli badan tahay salaada uu gurigiisa ku dukanaayo ama suuqiisa uu ku dukanaayo shan iyo labaatan laab laab wadalika anahu ida tawadaأa faaxsana lwuduءa huma kharaja ila lmasjid laa yukhriju ila salaa qeybta ugu keenaa marka meeshaa soo gelaysa rasuulka sal slm wuxuu leeyahay haddii qofku u weysaysto oo weysada u wanaajiyo oo si saxa u weysaysto way macnaha kadibna masjidka u aado wax inuu baxo ku qasbaayaan aanay jirin oo aan salaada ahayn tallaabada uu qaadaba daraja kor loogu qaadaa dembina waa laga ridaa hadduu dukadana wuxuu leeyahy rasuulku sal ll ly slam malaaigtu ka zuuli mayso inay maaragtay u ducaynayso intaba uu fadhiyo meesha uu ku dukaday maxay leeyihiin allahuma salli caleyh allahuma arxamhu alla u naxariisay leeyihin walaa yazaalu axadukum fii salaatin mantadara asalaa qofkiina ka zuuli maayo inuu salaad ku jiro oo ajarkii salaadu uu u socdo intaba uu salaadii kala sugaayo sheikhu marka wuxuu leeyahy laba shay buu faa'iidaystay qofkaasi waa in darajadiisi kor loo qaaday dembigiina laga riday culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa sunna ah qofku inuu tallaabooyinka isu dhoweeyo markuu masjidka aadaayo waxay ka wadaan macnaha ajirkaa u badanaya leeyihin laakiin sheikhu wuxuu leeyahay maya wax daliil looma hayo taas sababta rasuulka sal ly slam markuu noo sheegay in tallaabo kasta oo salaada jamaacada maaragtay loogu baxaayo sadaqa laga helaayo ma aanu dhihin tallaabooyinku isu dhadhoweeya sidai in kugu bataan muusan dhihin haddii waxaas wax mashruuca ay yihiin oo maqsuuda rasuulkaa noo caddayn lahaa sala alla alay slam laakiin haddana tallaabooyinkii inaad kala fogeyso oo si qasada u kala fogeyso oo xaddhaafa ama aad aada isugu dhoweyso labaduba munaasib maaha ee sida caadada kuu ahayd yaad u soconaysaa sheikhu wuxuu leeyahay kaasuna wuxuu shabahaa hadalka qaarkood ay yidhaahdeen waxaa sunno u ah qofkii masjidka soo gala inuu niyeysto ictikaaf inta yaree uu masaajidka uu joogaayo dhowrkaa saacadood matalan inuu iska niyeysto ictikaaf yaa u fiican bay leeyihiin si uu laba faa'iido u helo ajirka laga helaayo salaada sugiddeeda iyo ictikaafka tusaale ahaan qof baa masjidkii jumcaha lagu dukanaya yimid wuu soo hormaray saacaddii koowaad uu yimid waxay yidhahdeen waxaa u wanaagsan inuu ictikaafna niyeysto muddadaa uu joogaayo maadaama xoogaa uu joogaayo si ictikaafka ajirkiis uu helo iyo ajirkii salaaddii la sugaaya sheikhu wuxuu leeyahy warkaas war saxa maaha haddii waxaas wax alla uu jecel yahay ay yihiin oo islaamkii mashruuc ku ah rasuulka sal ly slam ayaa noo caddayn lahaa oo waa noo sheegay rasuulku sal ly slam ajirka uu helaayo qofka salaada jumcada u dhaqsada oo saacadda koowaad taga iyo midka saacadda labaad taga iyo midka saacadda saddexaad taga iyo midka saacadda afaraad taga iyo midka saacadda shanaad taga dadkiina kuma aanu dhihin niyeysta oo niyaddiina gashada ictikaaf inta aada masaajidka joogtaan si aad faa'iidada u heshaan ma aanu dhihin rasuulka sal slam marka maadaama la waayey oo rasuulka sal slam iyadoo wixii maaragtay dadku u baahan yihiin aanu sheegin macnaheedu waxay noqonaysaa inaan anagu maaragtay iska bidcaysanayno wax aan sax ahayn oo anagu aan bidca la imaanayno marka wuxuu leeyahy culamada qaarkood waxaas way la wanaagsanaadaan mararka qaarkood laakiinse kuma baraarugaan buu leeyahay in aad tiraahdo waxaasi waa sunno alla loogu dhowaanayo iyadoon asal loo haynin inay bidco noqonayso oo aanay ansaxaynin taasaysa ku baraarugsanayn teeda kale buu leeyahy shiikhu ictikaafka mashruuca ah ee maaragtay sunnada ah ee qofka laleeyahay samee waa ictikaafka la sameeyo tobanka maalmood oo dambe oo ramadaan ka mid ah waktigaa doonta iska ictikaaf qofka la dhihi maayo ictikaafku wuxuu ku kooban yahay tobankaas maalmood ee ramadaanka ugu dambeeya maxaa daliil u ah marka saas taas maxaa daliil u ah sheikhu wuxuu leeyahay rasuulku sala alla alay slam tobankii maalmoodii ugu horreeyey ramadaanka yuu mar ictikaaf isagoo leylatul qadar raadinaya haddana tobankii dhexe iyuu ictikaafay markaasaa waxaa loo sheegay in leylatul qadarku uu ku jiro tobanka maalmood ee u dambeeya markaasuu ictikaafay tobankii maalmood u dambeeyey sida bukhaariyo muslim ay wariyeen sanooyinkii marka ku xigay tobankii hore iyo tobankii dhexe toona ictikaaf ma sameynin oo horaan u sameeyo haddana waa sii wadaya ma aanu dhihin sida caadad u ahna waxay ahayd rasuulka sal l slm haduu camal saalixa sameeyo waa u sugi jiray oo mid waa u joogtayn jiray taasi marka waxay kutusinaysaa uu leeyahy shiikhu in ictikaafkan la sheegayo aanu mashruuc ahayn ee midka mashruuca uu yahay midka tobanka maalmood ugu dambeeya ramadaanka la ictikaafa teeda kalena sababta ictikaafka keenaysaa maxay tahay waa leylatul qadarkii oo lagu dadaalayo leylatul qadarkuna tobanka dambeeya ee ramadaanka iyay ku jirtaa marka cibaadaadku waa wax soohdimo leh oo naloo jaangooye wuxuuna cibaado noqon maayaan haddaanay shareecada waafaqin lix arrimood aanay ku waafaqin hore uu sheegay shiikhu horaan usoo sheegna buu leeyahy meeshan uu yihi rasuulku sala alla alay slama wa tumiitu aladaa can iطariiqi sadaqa inaad dhibkii ka wareejiso jidkii dadku maraayay sadaquu kuu yahay yani arrinkaas aad samaynayso ficilkaasi sadaquu kuu noqonayaa waa wixii dadka dhibaayo ama dhagaxa ama dhala maaragtay jaban ah ama jebi kartaba ama qashin iyo wasaq maaragtay lagu kufi kara ah ama dadkaba dhibaayaba wax alla wixii dadka dhibaaya haddii jidka laga wareejiyo sadaqay kuu noqonaysaa maanta haddii alla yaraa intaasaan ku joojinaynaa wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online